xagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysay halkaad nagala wararka com maxamuud jaamac maxamed oo ka mid ah waxgaradka deegaanka laascanood ayaan teleefonka laascanood kula xiriiray kana mid ah qoyska ay ka dhalatay gabadha waan lagu farxumayey magaalada laascanood baa jir jiray maxamuud waxaa faahfaahin naga siisaa sida ay u dhacday dhacdada
walaal haddaan kayla warrama arrintaas waxay u dhacday gabadha waa gabadh xirmiya bay ahayd subaxnimadii bay magaalada timid dabadeedna xilli labadii duhurnimo ayay damaaday inay ku noqoto ilmihii yaraa ay ka timid caruurtii dabadeedna waxay la kulantay meel adigu bar ciidan oo kontarool ciidanka somalilan ku yaallo meel u muuqata ayaa laga helay afar nin baa helay afarta nin anagu warbixinta waxaanu ugu gudbinay madaxdii milatariga iyo maamulka gobolkaba in ay yihiin nimankaasi ciidanka maadaama bartu bar ciidan ahayd nasiib wanaagsa markii dambe arrintii la dabagalay oo qoladii maamulka gobolka iyo milatarigu yidhahdeen arrintaa waxbaanu kasoo qabanaynaa waxaa dhacday in nimankii la helay nimankiina ay noqdeen niman shacaba oo macnaha u dhashay weliba dadka ay gabadhaasi kasoo jeedo isla mar ahaanta adigu saaka ayaa nimankii way xidhnaan ilaa shalay maxkamadda saaka la keenay dabadeedna toddoba casho oo rumaan ah inta dembigooda la baadhaya ayay hadda ku jiraan jeelka maxamed gabadha caafimaadkeeda maxamuudow waa sidee iyada maxaase soo gaaray mase geyseen xarumaha caafimaadka ama emtiasyada gobolka sool
markii ugu horreysay ee falku dhacay ayaa gabadha maalintii u horreysay dhakhtarka la geeyey gaba dhakhtarada oo layidhaha doctores saala barxadle ayaa loo geeyey gabadhaasi baaritaan bay ku samaysay adigu wixii dee effectis ahaa ama gaadhayna adigu way kasoo shubtay wayna dhacday oo dee macnaha faraxmeyn baa lagu sameeyey gabadha dhakhtarkana waa la xidhiidhnay waxaad ii sheegtay inaad gabarta isku ehel tihiin maxaad isu tihiin mase qaraabaad tihiin
anigu ugama macnaha eheliyad marka la yidhaahdo dadku soomaalidu dawa iska wada ehel hase ahaatee macnaha magacaa guud mooyaane anigu gabadhnimada iyo dhibaatada loo geystay maadaama ay ahayd weliba sudo umuda oo aana fartan bixin ayaa aada ugu taabanaysay ama shacab ha noqdo ama ma ama ciidan ha noqde cid kasta oo arrintaas fulisayna hadda maadaama ay shacab noqdeen la odhan maayo sidii markii horeba arrintu ay dee u cuslayd bay u cuslaanaysaa hadduu shacab yahayna waxa weye waa nin falxun galay ninkaasi ama nimanka waxaa sameeyey in waajibkooda laga gutanaa anigu jecla gabadnimada iyo soomaalinimada inay i taabanaysaa dhinaca kale haddaan su-aalka la kuweydiiyo saaka waxaa ii sheegtay in maxkamadda la geeyey ma jiraan wax markhaatiyaala oo saaka maxkamadda yimi oo idinku aada ilaa imika haysaan maxayse tahay adigu markhaatiyaal markhaatiyaal waa loo helayaa arrinta ma garata hadda waxaaba qayb ka ah oo hawsha ololaha ugu ballaano wada nimankii ciidanka ahaa ee barta aaggaa ka dhowaa rag markhaatiyana waa loo hayaa hase ahaatee saaka maxkamadda ma imanin waayo maadaama rumaan lagu xukumay baaritaankii baa socda tiiskoodii oo diyaarsanaya rumaankaa dabadii la keenaya toddoba cisho kadib maxamuudow arrintan in dhawaalada warbaahinta soomaalidu aad bay uga hadlisay gaar ahaan warbaahinta ka howlgasha gobolada soor sanaag iyo cayn waxaan la sheegaya oo kale wararkana soo gaaraya in ciidamada somalilan arrinta ay lug ku leeyihiin oo gabarda sirdilsi waa ugeysteen arrintaa iyada maxaa ka jira waxaa sheegtay oo kale in dadka deegaanku qaar ka mid ah arrintaa lagu tumay bal dhegeystayaasha haatan kaa dhegeysanaya ciyaar dotcom bal arrinta uka saar yaa dembiga arrinta arrinta waxaan ku markii hore anagu ciidanka maadaama aada u aad ciidan ahaa ciidanka ayaanu u qabsanay kiiska hase ahaatee ciidankii may noqonina waxay noqdeen niman shacaba sidaa daraaddeed waxa weeye ciidankuna de mar haddaanu falkaa gelin isaga ceebti way ka hadhaysaa shacabka geystayna waxaanu jecelahay in maxkamad sharciya lasoo taago oo waajibka ay leeyihiin la mariyo
marka maxamud shacabkani ma shacabka gobolka sool kasoo jeedaa mase waa shacab kasoo jeeda gobolka togdheer bal dhegeystayaasha maya waa shacab kasoo jeeda gobolka sool waa dad baanta oo weliba reer ahaana gabadha aan kala sii fogeyn marka la yidhaha okay dhinaca kale haddaan su-aal kale ku weydiiyo maxaad iminka idinku yeedaysaan tallaaba ah maxkamadduse maxay idii ballan qaaday ma nimankii ma mar kale maxkamadda la keenaya xaalka ugu dambeeya ama idin maanta ilaa xaaladda ugu dambeysa waa sidee inkastoo jawigood
maxkamaddu waxay ballan qaaday hadda maanta rumaan bay ku xukuntay toddoba cishaha dabadeedna kiiskooda in lasoo ururiyo toddobada casho kadib maxkamad la keeno sida jirtana xataa dadkii ay ka dhasheen ayaa waxay taagan yihiin falxumada ay ku dhaqmeen nimankaasi diin caqaabta ay midoyn uleeyihiin in la mariyo
maxamuud ugu dambayntii arrintan dhacdadan naxdinta le sida laascaan looga arkay looga dareemay
arrintaas cid kasta oo dhashada waa arrin aada iyo aada yaxyax u leh waayo gabdhaha waa la tugsan jiray dumarka waa la tugsan jiray laakiin qof dumaro uur leh gabadh dikrada qof umula yani haddana kusugo isagoo geli guud ahaanba wuxuu ka seexad jiraanay marka maadaama gabadhaas umulahayd arrintaas aada iyo aad bay u dhibtay dadweynaha gobolka iyo cida waa xagaagkaas wuxuu ahaa maxamuud jaamac maxamuud oo kamid ah qoyska ay ka dhalatay gabadha waan lagu farxumayay laascanood laguna jir dilay maxamuud aad baad umahadsan tahay haye walaal haye haye